kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamij gaara oo ay v o a ugu tala gashay in munaasabadda ciidulfitriga ay kula damaashaado dhegaystayaasheeda ku sugan daafaha caalamka barnaamijkan oo ah mid madadaalo ah waxaa ka qaybgelaya dhegaystayaal kala jooga degaano ay ku yar yihiin soomaalidu kuwaas oo ku yaala qaaradaha afrika aasiya iyo yurub
wktigan cusub hadiyo ilka caafimadne dacaw waktigan cusub hadiyo ilka caafimadne haway egtahan ciyaaro haway egtahan ciyaaro wada cidna caafimadna
ugu horraynba dhegaystayaal aan u baaqno fanaanka mustafa kiiko oo isagoo jooga dalka jarmalka barnaamijka ee nagala qayb gelaya mustafa kiiko ciid mubaarak ku soo dhowow barnaamijka waynu ciidaynaa caasho cuuley waxaan idin leeyahay ciidda ciiddeeda ilaahay caafimaad iyo cimri iyo cis iyo sharaf iyo nuur iyo naxariis haynagu gaadhsiiyo aamin aad baa umahadsan tihiin v o eda waan idin salaamayaa laba shaksi oo aad u wanaagsan oo jecelahay baa kamid tihiin oon codadkooda dhegaysto waxaan idin leeyahay ciidda ilaahay haynagu gaadhsiiyo sameeye khayr ramadaantana khayrkeeda allah hayna siiyo cibaadadii aamin waa hagaag waa hagaag mustafa annaguna waxaan ku leenahay ciid wanaagsan macal ciideyn ciid alcaafiya ciidan insha allah biidnillahi kariim de ramadaantiina khayrkeeda ilaahayna siiyo ciidana mid wanaagsan oo farxadeeda iyo weliba reynreynteeda ilahay nooga dhigo aniguna waa ku faraxsanna inaad barnaamijka nagala qayb qaadato ciidda oo aan aniga iyo caashin waxaan ku leenahay soomaalidu waxay yidhahdeen dheri ninkii dhow baa lafka lafta kala baxee aan dadka ugu horeeya ku dhaaha ama kugu hambalyeeya islaanta ciidda ama maalinta ciidda inaan noqono ilaahay ha idin sharfan idinkana alla sidaasoo kale baan ugu faraxsanahay sidaa ii karaamayseena allah idin karaameeyo waa ta aad baad umahadsantaha marka mustafa kiko dadka ugu horeeya ee islaanta ciidda aad gaarsiinayso adigoo ka faaidaysanaya dadka ugu horreeya inaad noqotay dadka ugu horreeya adigana aad gaarsiinayso islaanta ciidda waa kuwe waxaan gaarsiinayaa guddoomiyaha tadasum cabdikariim maxamed iid abtigay waxaan gaadhsiinayaa oo kale xaaskayga iyo caruurtaydu meel dhan ay wada joogaanba qaar maraykan bay ila joogaan qaar london bay joogaan halkan jarmal qaar bay ila joogaan qaar hargeysay joogaan waa qubanaha salaasada caruurtaydu dabeedna waxaan leeyahay ilaahay kulligood ciidda ciiddooda nabad iyo farxadan isku kaydso waan gartay intaynaa salaata inta kale gelin qubanaha salaasada mustafa muxuu ahaa
barnaamijka idaacadda ka bixi jiray buu haayo adigoo meel halkan bariga laga sheekeynay bariga dhexda haddana maraykan ka sheekeyn jiro magaalagana caruurteenu de midna waxay kala socdaysaa maraykan mid london mid markaa de waa iska qubaniyo ubay arrintu noqotay ma la odhan karaa marka aduu si heer caalamiyaad u ciiddaa mar haddii qaaradii adduunkaba lagaa soo hambaliyo salaanta ciidda miyaad horta saaka waxaa laigala soo hadlay ilaa dee saddex dal haddii lagaala soo hadlo ama afar dal lagaa soo saaaso wax weyn maaha aad iyo aad aad iyo aad aa qubanahayna qoladii shanaad baa tihiin marka hadda waa arrintu waa qubanaha salaasada mar kalean ku leenahay mustafa kiiko ciid mubaarak dhegaystayaasha guud mustafa kiiko yaqaanana maxaad ku leedahay ummadda muslimiinta oo dhan iyo dhega inta taqaana iyo inta alle ilaahay ummadda nebi maxamed ba waxaan leeyahay ciidda ciiddeeda sharaf iyo naxariis iyo nabad ku ciida ilaahay colaadaha ha idinka qaado ilaahay qalbigiina ha isku soo jiido ilaahay naxariis iyo nabadgelyo dalkeenii ha ka yeelayo ummadda islaamka oo dhan waxaan leeyahay ciidda farxad igula ciida ilaahay cibaadadiina ha inaga aqbalo waa gaag mustafa haddaan si kale kuugu dhigon ku weydiiyada dabcan dadku waxay mustafa markay maqlaan waxay niyadda ku qabanayaan ama xasuusanayaan dabcan kaftano badan qosol badan iyo weliba dhinacii madadaalada iyo maadda maxaad iyaga la wadaagi lahayd iyadoo maalintii ciidda aynu ku jirno dhinacaas horta maanta waa maalin aada u farxad leh oo dadku oo dhani ay qalbigoodu wanaagsan yahay oo ilaahay xaqiisii lasoo gutay marka dadka waxaan ku odhan lahaa maanta oo aan kula wadaagi lahaa waxaa laga yaabaa inay wax badan oo iiga barteen qosala waxaan odhan lahaa salaadana adkeeya ilaahayna ka cabsada cadaaladana ku toosa taasaa muhiima iyaduna adigu markaa xilligan ciiddii waxay kugu soo gashay qaaradda yurub kolley saa tilmaantay waxaa la filayaa un mar haddii qubanaha yahay kolley meelo badan waad ku ciiday haatanna waxa weeye saad carrabaabtay waddanka jarmalkaad ku ciidaysa bal haddaad iyada isu kaaya barbar dhigto waayihii hore ciidda ee aad soo martay iyo xilliyadii hore iyo haddood ciidda ku sugan tahay gaar ahaan waddanka jarmalka bal iyada taasi maxaa tabtay maxaa kugu la yaab wanaad aragtay maxaa tabaysaa maxaad hadda ku sugan tahay ka waran iminka waxaanu ku tukanay cabdixakiinow meel adargarowna oonu salaadii ku dhamaysanay taraawiixda iyo salaadihii oo dhan waxaana laga yaabaa meeshaa korkeeda in lama ogolaado haddana la yidhaahdo hoosta ka soo baxo xagga sare hoolka u nala ogolaado hargeysa markii la joogay ama soomaaliya guud ahaan la joogay ama ummadda muslimiinta la joogay waad garanaysaa siday beecisiga iyo sharafka u lahayd waxaan sii xasuustaa oon aadan qalbigay mar walba u bixin heesay qaadi jireen allah u naxariista labadooda be maxamed yuusuf cabdiyo xaliimo khaliif cumar magool oo oo ah ciidda ku saabsanaan jirtay mar alla iyo iminka mar kastoo oo la ciidayo inkastoo ay da-deedu noqoto mar kasta markay ciiday noqoto heestaasa qalbiga iga soo dhacdaa wada ciida caafimaadsan weli way igu sii dheexan tahay e markaa maanta laisma taa lama helaye ee nin walba xafii ku qabta weeyaan cashiyo hankinow kuwada ciida caafimaadsan weli tii baan daba taagannahay haddii maxamed yuusuf iyo xalimo khaliif magool labadaba allah u naxariistay codkooda uu ciidda kusoo xasuusiyo laakiin weli ciiddii way taagan tahay soo ma aad iyo aad weli wallaahi way taaganta waan xasuustaayo de waa waxa qaadi markaynu daasho waa ku ciidina dalkeenii iyo karaamadiisii iyo de marka aynu dabadda joogno waxaad ka garan kartaa uun dee waxaan kuli undergroundka hoose nala ogolaado oonu ku tukanay oonu ku dhamaysanay taraawiixdayadii waxaygoo dhan marka iminkana waxaana la yidhi un xagga sare unba haddana ku ciidaysaan oo isla howlkii xagga sare ah ciidda de markaa bal ka waran masaajidadii iyo xaafado dhan baa laga dhixi jiray oda ciidda oo masaajidadeen qiimahoodii iyo sharaftooda iyo markii aan masaajidadii ku ciiday calimataan laba sano ka hor de waa wax layaable layaable layaableba hayd iyo dee maanta tani marka dee haddana meeshan ilaahay ku caabudnaaba alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baa qadaray intaynu ilaahay caabudayno alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad iyo aad marka marka haddaan dib ugu noqono heestaas ay wada qaadayeen xalimo khaliif magool iyo maxamed yuusuf qadar baad ku dhufatay bal ayada ereya ma ka haysaa ma ka xasuustaa ereyada ku jiray qaar ka mid wallahi way igu sii daba yaryihiino daalkiino adiya ciida bayaacati haddaycala aan wadaagneye kuwada ciida caafimaadsan saas u baheedo labadooda dambiyin garma laakiin codkaas ma fiixayaayo aad bay u qurux badnayd aad iyo aad aad iyo aad waxaan qalbigii kuwaan ka bixin bay kamid tahay waa ta ugu muhiimsan waxa weeyaan ku wada ciid caafimaadsan macnaha in caafimaad lagu ciido ta ugu muhiimsan dabcan waxaa jira dad badan oo ciiddii ay kusoo weliba waxaan idinka codsan lahaa haddii aad heli karaysaan inaad naxasuusisaan bal inaad raadin kartaan aad ugu faraxsaan lahaa taasi waxay noqon lahayd adigoo ku ciida hargeysa markaad dhegaysato
ashunbal hesha wanaagiyo awiyo hoodada adduunkeeda ashunbal hesha wanaagiyo awiyo hoodada adduunkeeda away egtahan ciyaaro away egtahan ciyaaro kuwada cidna caafimaadsan kuwada cidna caafimaadsan
Thank you.
caafimadne dacaw waktigan cuskado adhiya ilka caafimadne haway egtahan ciyaaro haway egtahan ciyaaro wada cidne caafimadne wada cidne caafimadne
dabcan haddaan ugu dambayn ku weydiiye mustafa waa tilmaantay oo hadda de ummaddii la dardaarantay oo tidhi halaadka iyo salaada iyo cibaadada dabcan ciidna waa la joogaa farxad shekooyin badan baa jiray oo aad qosolood bulshada la wadaagi jirtay oo qaarkoodna ay yihiin mala'waal qaarkoodna ay yihiin bade nolosha rasmiga ee ka dhacda qurbaha ee ay soomaalidu ku sugayiin ama ay la kulmeen kuwa haddaaynu dib ka xasuusanno ciidda daraaddeed maxaad bulshada xasuusin lahay waxaan xasuusinayaa mid sheeko aada u qosol badeed oo la yidhaahdo faysal anaa keenay haya haya markaa gabadhaydu baan imitay feerishakdaheedba ila matelaysay oo marhayo anuu carabtaan joogo carabtaan keenayo in badan bay igula noolaydo dabeedna iyadu lan dhanbe iga soo horeysa lan dhanbe i keentay qof aliya qofkay aragto iyo warqaday soo saartaba faysal anigaa keenay baa ku goday
haya haya
marka waalisi dambaan ku yidhi nasad waaligii ku keenay anugu sacuudigaa ku keenay weynigii baxrayn tagnay markii dambe ciraaq baan tuurgeeyey halkaa ka jabay haye adigu london baad keenay magaaladii waan mari kar la'ahay qofka horta wadada inaga soo baxmaad waysa faysal waa kaba faysalkii dibada faysal anaa keenay dee marka mayo allo dhibtiiga kaa qabtay ta adaad ogtahay faysal oo markaas ku keenayey Haye.
markaa faysal anaa keenay daasaan maanta dadka xasuusinaya
waxaan leedahay marka waxaa laga daayo dadka waxaanan dhammaan waxaan salaamayaa oo kale waa igu celisaa salaanta ilmaha bokar diiriyameedu la joogaan doctor hoodo jamaal farax hooye maryam cabdilaahi baruur iyo xaaskayga ikaala bokar diiriye iyo inanta bashra barwaaqo boqorada geeska africa oo imika halkan igula nool iyadu intaana waan salaamayaa salaanta waa samaynayn aniga sheeko kalaa jirto iyada igu maqaalo aan aada uga helo soomaalidu dee iminka markaynu mustafa qurbaha joogno adigu jarmalkaa joogtaa hadday iyo haddan maraykan noqoto iyo waddamo kaleba dee marka guri la tegayo een, haddii wad- gobol kaleba adigoo tegaya qofku wuxuu kuusoo dirayaa un ciwaanka adreeska wuxuu ku leeyihun adreeskaa kaalay gaadhigu suu ku wado buu ku horgeynayaa guriga hortiisa dee waddankii ma Waaw.
jirto ciwaanka si laysugu tilmaamo marka marka lagu tilmaamayo de waa in waxyaabo kale la sheego meherade iyo tukaamo iyo gurye iyo reere iyo wax Ah.
noocaas iyadana waxaa jirta Ah.
sheekooyin kaftan oo iyadana aad ka samaysay een, tilmaantaasi matal magaalada barca la yidhahdo markaa tegeyso waan la kaftamayaa barce haye haye ayadoo sawani waxaan doonayaa gurigii cashuur inantaa hadda xibsi gurigeeda kale hooyo daba dhufaanta sibar marka halkaa ka wareegta dukaanka xibsi isbaanka ka wareeg dabeedna ninka deeriyaa dukaan ku xiga gabadha halkaasi kasoo jeed musaar waa guriga kasoo jeeda lagu oranaya adreeskeedii qabyaalada ku saleysay oo taksiba wuxuu noqonaya saas uu noqonaya de markaa saas egeysaa guriga adigoo sideed reer sii bartay oo magaranaysa marka waa kugu jira qorshaha baad aad iyo aad.
wallahi waa da- dadkeenu waa dad ka wanaagsan oo qalbi fiican oo dee waxay ku tilmaamayaan sidii iyagu daacadda u ahayn iyo la- laakiin meesha wax si aad adigu aad u lumin unba iyagu ku tal- ku talangelayaan laakiin waxaa u baahnayn oo badan baa lagu sii sheegaya de laakiin haddii g p s aadan haysan oo toos wixii aad u gelinayso adresskii ama gurigii aad rabtay de kaasi waa g p s kaloo laga yaqaano dhulka marka meel oo oo asana de waxa kaaga daran casho ku kula kaftamaya betel hargeysa ama wada mari baad guri baad doondoonaysayo dee way adag tahay imika yurub inaad qof wada mari ku timaado waa inaad gurigii cashuuciyo halkii dabeedna adoo guri hormarayaad cunanaysaa waa iska warrama inaan gurigii me nin wadan iska maraya oo iska jubalan garaacayna dee yar yar kaadi gab gab gab gab hadda waa lagu tagay banaanka lagu tagay casho soo in la dilayo in wax lagu dhufanayo shaqadiisa in la oranayo maxaad noogu tuntay isagu feebarkaas uu ku samaynaya waxyaabaha dalkeenu aada ugu qosay oo ku xasuusta taasina laakiin amniga iyo ammaanka iyo kalsoonida dadku ay isku qabaan iyo dhaqankii waxaasoo dhan baa ku jira sooma alla wanaagsanaa alla Aad wanaagsanaa iyo balli wada marayo gurigii kuu garaacayo reerkii baa kuu soo baxayo markaasu ayna ku odhanayn isagiina aanay wax dhibaataa u sheegaynin oo markaasu may odhanayaan holde okay wa- wa- oo ninkan maxaa miyuu kula socday maya wadadii maraya waan idin weydiiyey mustafa waxa- war bal ninka waxaad- ma shidaysanaya ma shidaysanayaan markaa saasay isaga tegaya mustafa ergeenu waa sidaas mustafa bal waxaa taa barbar dhigtaa een, dalkan jarmalka hadda aad Mm.
joogto maxaa dhici kara haddii aad guri reer leeyahay aad ku garaacdo iska daa qofka markaad la socoto ama aad gaari ka degto haddaad qofka taabato mar dambe hay cilmi koonaya gacantaada iska daa gurigiisood garaacday waxay daarin kuma daareen cilmi ko gacantaas mar bay gu dhacday mar dambe hay cilmi koonaya shiligun marka doonaysaa soonay aa shiligun marka hadda miyay isku mid tahay iminka baska markaad ka raac maalin baan waxaa tijaabiyey malaha labaatan sanadood iyo muddo bas maa raacin de in fara badan de bas hargeysaan maalin bas ka raacay basku ilan wadda ma jirte kolba waxaad soo dhunkanaysaa qofka koonaha kale kaaxiya geeskaas uu liicaya qof baad madaxa kusoo dhunkanaysaa kakala dadku ma odhanaya war maxaad igu dhufatay maxaad ilan waa nolol ay la qabsadeen markasugoonaya ma raalli haw soo gala aad iyo aad iyo aad aad iyo aad mustafe waxaanu ku leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak caafimaadku ciid baan ku leenahay insha allah ciiddaa ciiddeedana ilaahay haynagu gaarsiiyo bashbashay barwaaqo dhammaanteenba aad iyo aad aad baad umahadsantihiin aad baan idin wada salaamaya dhammaan fiido dhan idinkuna igu wada salaama ilaahay ciiddaa ciiddeeda sharaf iyo cilmi iyo cisha haynagu gaarsiiyo amiin waa waa bishan ducadana waa la aqbalaa ciidda ducadana waa la aqbalaa ilaahay qulubteena ha isku soo jeediyey qulubta muslimiinta Amiin.
intaas aan ku ayaan kusii ducaynayaa idinkana khayr baan idin rajaynaya kuwii sanadkaa sanadkiisa wada hadlana ilaahay caafimaad ku wada hadlana ilaahay naga dhigo amiin Amiin.
aad baad umahadsan tahay تعو وقتيدن عسو حقيا إلك عاطمتني تعو وقتيدن عسو حقيا إلك عاطمتني هواي أبتعن يا
waagaag dhegaystayaal marka laga yimaado dhinaca fanaaniinta iyo weliba dhinacaas haddaynu ka nimaadno n dabcan sidoo kale waxaa barnaamijka ka qeyb gelaya islamarkaana qeybka ah dadweynaha kala duwan ee soomaalida ah ee daafaha caalamka ku nool oo iyaguna sidaa aynu soo tilmaanay dabcan n ku ciidaya waayo kala duwan goobo kala duwan iyo duruufo kala duwan n hadda aan soo dhaweeya mid ka mid a dhegeystayaasha v o a oo isagana n barnaamijka nagala qeyb gelaya n bal ugu horreyn magacaaga iyo weliba waddankaad joogto
magacaygu waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan cawlo cabdi waxaan joogaa wadanka china aad baan ugu dhow barnaamijka v o a waan gartay cabdiraxmaan intaana su-aalaha toos u gelin dabcan kolle caasha ibraahim aadanna een, way ku weydiin doontaa qiibaheeda markay shiinaha tiri bay qosashay Een, haddaan ku weydiiyo telefoonkaaga cabaar baan ugu qaatay helitaankaaga dabcan sida madaxweyneyaasha loo raadiyaa waxaawed moodaa malaa dadka shiinaha in loo raadiyo marka telefoonada lasoo wacayo bal haddaad nambarkaaga maxaa chinese lagu yidhaha haddaan ku weydiiyo bal marka horeba numberkayga haddii aan af chinese ku sheego waxaa numberkayga ka bilaabmaya waa one tree marka one tree chinese waxay ku noqonaysaa yowsan so numberkayga dhamaystira haddaan sheego yowsan liyaw lin chi si si san su si liyaw waa numberkayga chiniseka weya aad baa cabdi xakiin kal- horta lambarna ma qabatay nambarka aniga yunsin baan qabtay kolle waa nambarada dhaxan baan filaya
yonsin waa lambarkee ma laba saddex afar bisha todobada yowsan yowsan waxa weeyaan waa hal saddex waa hal saddex laba- labadii nambarood ugu horreeyaan qabtay markaa
waa tahay ciid mubaaragna jeri kuela Marka- jiri kuwa la marka maanta oo ciida een, adiga iyo dadka kolley jeynaha ee halkaa joogay iyo intiina ishambalyeynaysa ee af jeynis intaasumaad isu odhanaysaan ood isugu hambalyeynaysaa salaanta ciidda aad iyo aad ahaa intaasaan isku hambalinaya dhammaan muslimiinta daafaha dunida jooga ayaa u dabaaldegaya ciidda waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaantood aad baan wada salaamaya halkan waxaan ka salaamaya barnaamijka intii familigeyga iyo asxaabteeda dhammaan iyo bahda v o a oo ii suurtagelisay barnaamijkan inaan ka qayb galo waa gartay Een, cabdiraxmaan intee leeg baad ku sugnayd een, shiinaha imise sannadood baad ku ciiday se duruufaha haatan iyo eh, sidaad u ciidaysaana bulshadu idin kala qaybgalaysa iyo ciiddiina waa sidee waxaan ku sugnaa China ee lixdii sano u dambeeyay hadda ee China ku sugnaa een lixdaas sano ee u dambeeyayba ciidda halkan uma ku ciidinay lixda sanoba een weliba gaar ahaan ciidda ciidda ciidul fitriga ee waxaan ku ciidinay China een dabcan way ka duwan tahay een markaad joogto wadankii ee Soomaaliya markaad joogto way ka duwan tahay halkaas oo aad mujtamaca la aad, aad kula ciidaysaa yihiin dad wada muslim dhammaantood ee boqol kiiba boqol laakiin xagga markaad joogto waxaad ugu imanaysaa mujtamac laakiin muslima kala duwan laakiin afraad oo wadamo kala kooxa ka kala yimi oo kala eh, kala wada duwan oo masaajidka aan ku wada kulano eh, ciidda salaada ciidda aan isku wada nimaadno halkaas oo aad kula kulmayso dee wadamo fara badan oo afaf eh, fara badan eh, ciid ciid mubaarak isku wada leh Een, Mhm.
laakiin gaar ahaan china marka la joogo waxaa inta badan eh, ardayda eh, joogta ee soomaali ahaan een, kolley way fara badan tahay marka waxaan sameynaa masaajidadaan iskugu tagnaa een, ciiduna kolley ma dareemi karo ciiddii eh, farxadda lahayd ee wadankii marka la joogay soomaaliya way oo familigaga la ciidayso way cabdiraxmaan china haddoo kole joogtaa waxa weeye waa waddan mujtamac aada u badan joogo dhaqan ka duwan dhaqankaagibaa tagtay waxaa tagtay bulsho ka duwan dabcan ciid iyo saa tilmaantay dee waayaha ku sugnayd baad waaye kala tagtay maxaa kugu layaa badnaa adoo soo koobaya ama kugu qosol badnaa ama cajiib oo de niyadaada ka bixin ood ku aragtay halkaa ama aad kala kulantay sheekadii ugu yaabka badida ku arka china waxaa hedan oo soo koobaya markii la cusbaa soomaaliya ka nimi aan arday cusub anigoo hadda jaamacadda bilownay ayaa maalimihii koowaad classeska markaan qaadanayno macalimiinta noo dhigaya classeska rag iyo dumar maanaan kala aqoonin maalin kasta macalinka noo soo gala iyo macalinka naga baxa isku kaalooy mid uu ahaa ilaa aan sanad joognay aan la qabsanay macalimiintii markii dambe magacyadoodii kala baranay laakiin markii hore wuxuu noo wada ahaa anaga sawirka ka haysto wuxuu macalimiinta inuu halkii macalin kusoo noqonayo
marka inuu hal macalin uu soo noqnoqonayaad haysateen magaciina maga magaciina kuma kala saari kartid
magaciina waa wada wada jan iyo jun iyo shu miran lama kala saari karayo gebigoodu wada magacyo isku wada dowdhow oo isku wada dhawaaq dhowdhow oo characteriska inta badan waxay leeyihiin tonish bay leeyihiin so toonka haddii aad khalado dhibka ugu enginis waxa weeyaan toonka haddaad khalado mining ku isbedelaya mining kala yeelanaya laga yaaba adoo qof duuniyada ammaantaba inuu cay noqdoba aad iyo aad cabdiraxmaan waxaanu ku leenahay ciid wanaagsan waan ku mahad celinaynaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadatay waxaan ku leenahay ciid wanaagsan caafimaad ku ciid sidoo kale aad baad umahadsantihiin kullu caam wa antum bakhair ciid wanaagsan dhammaantiin aad bayd salaamaya waa tahay waa tahay markana waxaa khadka ku jira sayd cali oo jooga dalka kuuriyada koofureed bal magaalada aad joogto haddaad ku bilowda sayd cali waxaan joogaa sayd johncy koonfur kuuriyaan joogaa waxaan ahay nin arday oo meesha wax ka barta magaaladaad joogto magaceeda bal ku celi sejon c sejon c macno miyay leedahay marka afka soomaaliga lagu fasiro waa waa boqorkii hore ee la dhihi jiray sejon marka waa magaalo cusub hadda la rabo in loo soo bedelo sool ayaa la qorsheynayaa sanadaha soo socda in loo bedeli doono marka waa boqorkii hore kuria oo sejon c waa garta waa tahay sayid cali kusoo dhawow barnaamijkan ciidda ee laanta afka soomaaliga ee v o a kuuriyada koofureed baad joogtaa muddo intee leeg baad dalkaasi ku sugan tahay
hal sanaan ku suganahay sanad ayaa ii buuxsami doona hadduu ilaahay idmo agosto waa waana ku dhowah barnaamijka waxaana aan rabaa inaan idinla wadaago inaan familkeyga halkaan uga diro hambaliyo oo kusa kusaabsan munaasabada ciidu fitriga waxaan leeyahay waxaan kau salaamayaa marwadeeda marwadeeda raxma xasan daahir ayaa halkaan ka salaamaya iyo dhammaan waxaan salaamaya reerkeyga xasan tooxo halkaan
marwadii baad salaantay af soomaali baad ku salaantay haddaad darajada sii kordhisaba ku noqotaba hadhow tole dee inaad luqado kale ku salaantay oad luqad kale ku salaantay haddaad af haddaad laba erey ku tidhaahdo maxaad odhan lahayd iyada anyaasayo kamsaamida ay oo macnaheedu yahay waa halkan waxaan ka salaamayaa marwadida raxmo
waxay inay fahantaan filaynaa oo fariintaaduna gaadhay
okay waxaad tilmaantay inaad sanadun hadda ku buuxsami doono ood muddo kooban joogto waddankaasi kuuriyada koonfureed n haddaynu eegno rabadaantii kollay ugu horreysayd ku soontay bay noqonaysaa say rabadaantu ku ahayd si ciidda oo kale maxaad iminka kolley dee waa lagu jiraa maxaad iyadana ciidda ay kula tahay wallahi maanan filaynin markaan kuuri imaanayay waxaan filayay inay nolosha adkaan doonta iyo diinta laakiin aaday noo soo dhaweeyeen bulshadan oo waxaan leenahay meel aan ku tukano waxaa aadaa nol kaaga ixtiraamaa marka aadayno marka jawiga loo fiiriyo tii soomaaliya aaduu igaaga wanaagsanaa maxaa yeelay inkastoo waktiga uu dheeraa laakiin jawiga maanan dareeminba imise saacadood baa soomanaydan waktiga oo kale intuu intuu gaa intuu gaaraya
waktiga inkastoo shan shan iyo tobankii dambe ugu ugu dambeysa uu sii kordhaayay adiga lix iyo toban saacadood toban iyo todoba saacadood waxaa tiri aad baana loo soo dhaweeyo maanaan dareemin meel aan ku tukanaan haysanaa ma arday ahaan baad ula jeedaa in goob aad ku tukataan ay jaamacaddu leedahay mise guud ahaan dalkaale meel dadka muslimiinta ee jooga ay ku tukadaan masaajidaa jira
waddankana wuu leeyahay oo magaa magaalo kasta waxay leedahay masaajido inkastoo magaalada aan ku nool nahay jaamacadda ayna siiso meel aan ku tukano oo haddeerna jaamacadana siiso meel garoon oo weyn oo kubadda lagu dheeray inaan ku tukan doono maalinta ciidda ah waxaana jaamacadda ugu yaraan dhigato boqol qofood oo muslimiin ah hor u dhaafeyso marka aada ayay bulshadan noo soo dhaweeyeen waan uga mahad celinaynaa aad baad umahadsan tahay sayid cali og salaameynaa ciid mubaarak ay ay ciid mubaarag aada waa mahadsan waa hagaag dhegaystayaal haddaynu ka nimaadno dhinaca iyo weliba qaaradda eeshiya amaba aasiya iyo waddamadaasi kala duwan ee soomaalida ku ciidaysa islamarkaana aynu u kacno dhinaca iyo weliba waddanka ruushka haatanna mid ka mida dhegaystayaasha ayaa isaguna oo nagala soo xidhiidhay waddankaasi ruushka ayaa khadka telefoonka ku jira magacaaga marka hore iyo weliba magaaladaad ku nooshahay waddanka ruushka ka degan tahay bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu v o a dhammaan waa idin salaamay marka xigtamadaydu waa cabdiraxmaan ibraahim cabdiraxmaan waxaan ku suganahay dalka ruushka magaaladeed ka degan tahay cabdiraxmaanow waxaan ka deganahay magaalo lagu magacaabo valadimir city waayahay valadimir city de kolley rabadaantii saacado badan baad soonteen baan filayaa oo waktigu waa idinku dheeraaday mar haddaad ruushka ku soontay ha aad iyo aad ku dhawaad adiyo labaatan saac baan soonnaa runtaan kusoodhoyahay labaatan saacadood marka gebigaagaba shan saacadood iyo wax la halmaala ayaad afurkii suxuurtii iyo salaadihii iyo cashadii wax walba aad haysatay ha aad iyo aad maalinkan ugu badan habeenkan ugu yar maalinkaa idinku yaraa waagaag intee leeg baad ku nooshay haatan ama aad imise ciidoodba haddaan si kale ku weydiiye aad ku ciidaysaa amaba aad ku ciidayeen waddanka ruushka
waxaan ku ciiday labadii sano lasoo dhaafay hadda san saddexaad baa ku celiya haddii lahayd insha allah waan gartay sidee looga ciidaa amaba ciiddu u dhacdaa waddankaasi ruushka muslimiin intay leg baad ku ciidaase dad soomaaliya ma heshaayo dabaal dabaaldega maalinta farxadda ciidda aad la qaadato
wallaahi horta inkastoo waddanka muslimintuna ay degan yihiin laakiin si wanaagsan baa looga ciidaa inkastoo meesha soomaalida ay ku yar tahay oo marka meesha jooga waa una arday sidaa awgeed marka soomaalida saa u badan ma joogto oo qows qoysas iyo faamiliya ma joogaan waxa meesha joogo sida fiican u ciidaa oo arday oo kaliya ayaga unbaa isu qursada
marka idinkun baa isku camira
innaga unbaa isku camiro meelo isugu nimaana bacda salaada haye bal waxaad ka warantaa dareenkaaga mar haddii dalkaas fog aad joogto soomaalidii ku yar tahay ciiddii aan lagula fahmayn oo keligaa uun aad ciidaysid iyo iyo dad kale oo yar oo soomaaliya bal dareenkaaga ka warran
wallahi dareenkeyga waan iska caadi maadaama waddanka laba sana aa joogo sanadii ugu horreeyay unba waxoogaa in yar xiisi iilow aan unbay wadankii waan ka qabso meesha nolosheeda unbaa si adkaa marka waana wax nagu qasabaho waxdi baa kama aan kama aan kulmin waa gartay marka ciid mubaarag afka ruushka maxaa lagu yidhaahdaa
braznik maa la dhahaa braznik brazniko brazniko
si brazniko marka marka ma adinka soomaalida isku yidhaahda mise dadka ruushka idinku idinku yidhaahdaa ciid mubaarag
maya soomaalidana waxaan israelnaa keliya ciid mubaarag ciid wanaagsan waa isu hambaleenaa sida caadiga laakiin dadka ruushaan dajaalisinkaas aragnoo kale luqada ruushaanku baa isku hadalnaa luqad kuna dhexda ma jirtaa waayo imise soomaaliyaad ku joogtaan tir ahaan intay leeg se qoysas soomaaliya ma degan yihiin
maya horta qoysas soomaali sidaa kumaan arkin laakintaa joogo ruushka waxaa arkay oo keliya waa arday magaalada haddaa kusuganahayna waxaa la yidhaahdaa valadimir soomaali dhanna waxaan ugu joognaa afrof oo keliya afar qof oo keliya dee markaasaan qiyaasayo ciidda afartaa qof ma kala maqnaataan mana ballantaan haddana ma kala baaqataan waa inaad isku timaadaan
maya afarteena horta hal gurin baa deganahay jaamacadda warsooba deganaa inkastoo kala kuliida waxaa nahay laakiin xilliga ciidun baan inta badan isku nimaanaa gurin baan isla deganahay waan gartay ugu dambeyn cabdiraxmaan haddaan ku weydiye waxaad tilmaantay in labadii sane ugu horreeyey ama sanadkii ugu horreeyey xiisa uu ku qabtay un waxaad u xiisootay muxuu yahay tabaysay markaas
hadi waalidkii iyo qaraabadii laga soo tegay waddanka soomaaliya haye keliya inaad ku ciiddaa kahorti wax kale ma jiraan waa hagaag dadaad salaamaysa ma jiraa munaasabada aad iyo aad dhamaan waxaan marka hore waxaan ka salaamaya dhamaan ummadda soomaaliyeed meel walba dunida ka joogaan marka xigta waxaan salaamaya waalidkeyga hooyay aaba dhamaan faamilkii iyo dhamaan ku nool soomaaliya aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan waxaan filaya inay ku dhegaysanayaan ehelkaaga iyo qaraabadaada ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak dardaarankii rasuulkan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne dardaarankii rasuulkan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne hanoogu dembi dhaafo kama shacabka daawada ciiddow dabaaldega
waa tahay mar kale iyo dhinacii fanaaniinta ayaan mar kale jaleecinay dhinacaasi london cabdixakiin oo fanaaniin badan ba halkaas joogto fanaaniintii waaweyneed oo dhan intaas way meelaha ay joogaan ay ugu badan yihiin waxaa Aad iyo kamid a london marka laga soo tago gudaha dalka En cabdirasaaq axmed faarax gaadaco ayaa kamid a fanaaniinta soomaalida ee jooga magaalada london gaadaco ciid mubaarak kusoo dhawow v o eda ciid mubaarak caasha cuud ciid mubaarak bayaan leeyahay marka ummadda soomaaliya meel kastoo joogto ciid mubaarak adiga iyo cabdixakiinna waxaa leeyahay ciid mubaarak adinka laftiina annaguna waxaan ku leenahay ciid wanaagsan macal ciideyn dee cabdirasaaq oo marka la eego en eh, dadka soomaalida ah ee marka laga yimaado kuwa ku ciidaya wadankii eh, ummadii iyo bulshadii iyo ehelkii la ciidaya qurbaha marka la yidhaha mar haddaad london ku ciidayso en wax- si waxaa la odhan karaa waad ka nasiib badan tahay bulsho badan baad helaysaa aad la ciidayso halkaas ah london aad baa dadka ugu badan yahay runtii laakiin london london ciideeda waxa ka wanaagsan adoo wadankaaga oo nabadgelyaha ku ciida wax ka wanaagsan ma jiraan waa hadda weli hilow baa kugu jira ciidan waa ciid maadaama dalkaagii aada joogin oo dalkaagii aada ciidda ku wanaagsan tahay marka hilo- weli hilow baa ku jirta aad iyo aad laakiin waa waa maasha allah wey waxyaabaha ad kusoo xasuusatid markaad yarayd iyo adigoo weynba waad joogtay een, dalkii waxyaabaha kusoo xasuusiyey inay ciid tahay maxaa ka mid ahaa cashay waxaa kamid ah waxyaalaha ay soo xasuusiyeen inay ciid tahay dhali- carruurta yararka ah ilmahaasi iyo waxyaalihii ay ku cayaari jireen rashti iyo wixii lagu dheeli jiray iyo cayaarihii hidaha iyo dhaqanka lagu dheeli jiray meeshii la oran jiray een, baarlamaankii hore iyo een, ku taalay iyo magaaladeedii ama da- dalku wuxuu ahaa dee waa yaa taas dib dib dambe looma heli karo caasha dib dambe ma loo helaya taas waxay xasuus weyn bay igu ahayd runtii waa soo mar ciidda rashtaasaan ku cayaari jirna markaanu yaryareen maarta farxadda ciidda mustafa kiikon goor dhaweyd waraysanay wuxuu yidhi een, waxyaabaha ciidda isoo xasuusiyey waxaa ka mid a hees ciidda oo ay wada qaadi jireen magool iyo allah u naxariistee maxamed yuusuf kuwada ciidnay caafimaadsan ma jirtaa heesahaasi kuwa adigana kusoo xasuusiyo ciiddii udugeeda ku tusa Awoy- awoy goobta aan ciyaarnay kuwada ciida caafimaad heeshahan ugu jeclaayo ku jirta markaad heestaa maqasho waxa weeye adiguna inaad ciiday unbay ka dhigan tahay waxa weeye wadankii ku ciiday
Ay, Cabdirsaaq.
ay, taas iyo aha iyo kuwa badan oo ay qaadan jireen dee fanaaniinta siyaasa camilasaha ay qaadan jireen oo kale oo iyadana ciidda ahayd si wanaagsan marka cabdirasaaq marka dhegaystayaashu ay maqlaan een cabdirasaaq waa ku jira cabdirasaaq gaadico een barnaamijkii ciidda ee v o a de dabcan kolley sugaantaadii bay xasuusanayaan iyo heesahaagii kolley een de cashe aanu marka cabdirasaaq soo galo aanu se lawala unbaa igu soo dhacda
barashada kala gacan cabdirasaaq marka Masha Allah.
maxaad kula ciidi lahayd markaa dhegaystayaasha maanta wallaahi adinka iyo dookiina way heesaha igu anqaaba waa tiro badan yihiin barashada haddaa adinku dalbateen heestan maaragtay dallawala barashada galgacal bugtaan qabaan ku baani lahaa Mhm.
bal qadar naga Waxaa maqashiin weeye- waxaa bayd aan ka tira ka ji- ka tegaayata caasha heestan ay loo runtii heestan erayadeeda waxaa iskale nin yidhaahda maxamed maxamuud rambow ciid mubaarak ayaa le saaxiibkay soomaaliya joogaa isaga carruurtiisaba laxankana waa daawud cali masxaf een, ereyada ereyadaan ka tegay runtii waa iloob marka albumkaygii soo saarayay irfaano guud oo ku jirtay Mhm.
waxa weeye indha booyaya oo baroor diiqay baan ku baxmaanin lahaa ku- ku badbaadin lahaa bal haddaynu qac ka siino iyadoo aan de dabcan miisigii uun ka maqayo macaa laakiin wax laxankeedu wadata maxay noqon lahayd waxa weeye inda booyayo baroor diiqin baan ku baxnaani lahaa bixiyaha lafaho badi wada jabaan baroor diiqina berkiya wadnaha birti gaadhay baan u banayn lahaa bartii kuma harine wakan baaye bogti jacaylka si balaaratee Warkaas.
ila walaa dumaan ana qaabilsanaan la cashay aad iyo aad mar kale aan ciid mubaarak ku leenahay cabdirasaaq axmed faarax gaadaco adigoo ka faa'idaysanaya munaasabadan iyo barnaamijkan gaarka ay v o eed ugu tala gashay dhegaystayaasha inay kula ciido yaad salaami lahayd oo salaanta ciid aad gaarsiin lahayd wallaahi waxaan caashay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaa leeyahay ciid mubaarak ciidan ciideeda caafimaad allahna uu gaarsiiyayo cimri dheer iyo nabad iyo barwaaqo een, carruurtayda afartayda carruurta aan dhalanay ciid mubaarak baan leeyahay adinka v o e da waxaa leeyahay ciid mubaarak caashacuud iyo cabdixakiimba kulligeen waxaa lahay ciid mubaarak kulligeen ciidan ciideeda ilaahay caafimaad iyo cimr dheer nagu gaarsiiya kulli caaman balaanta bilkhayr amiin ummadda soomaaliyeed in ciid mubaarak baan leeyahay ciid adduunka muslimiinta meel kastoo la joogaba waxaa leeyahay ciid wanaagsan adigana waxaan ku leenahay ciid wanaagsan caafimaad iyo farxad ku ciid taa mid lamid aan anaga hawada kusoo marinayna waa mahadsantihin aad baa mahadsantihin waa hagaag dhegaystayaal balmarkana aynu wada dhegaysano codkaasi fanaanka cabdirasaaq gaadoco iyo weliba heestiisaasi barashada kalgacal
barashada kalgacal hubtaan qabaan ku baanigahaa ruux baadi maqal baahiyayay baan ku badbaadi lahaa barashada kalgacal hubtaan qabaan ku baani lahaa ruux baadi maqan baahiyayay baan ku badbaadi lahaa boqoryow dartaa naf bukaantay baan ku baxnaani lahaa waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii gaarka ahaa ee v o a ugu tala gashay inay munaasabadda ciid alfidriga kula damaashaado dhegaystayaasheeda ku sugan guud ahaan badaafaha caalamka intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba caasho ibraahim aadan tan iyo intaynu ciidan ciid lamida isugu iman doonana waxaanu iskaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo markii kuma harine waa kan bahaye bobkii jaayidka igu ballarate markii kuma harine waa kan bahaye markii kuma harine waa kan bahaye bobti jaayilka igu ballarate badbaa igu wareegsan biligiiba muuqde bishe inoo ballana bishe inoo ballana badbaa igu wareegsan biligiiba muuqde bishe no balana